Twitter as well as Instagram at I am Nikki Strong, I A M N I K K I S T R O N G. And this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan boggayaga v o a somaly com duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalinimo salaasaa taariikhduna ay tahay kowda bisha disembar sannadka laba kun iyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaani anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan a dhallinyaro ka qaybgelaysa diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan oo laga baadhay xanuunka covid warkood waxaan iin hayaa inaad ararkiisa ay qulqufacayaan ma duri baa mise isagii naftiisii kolka waxaan ogaanay inuu yahay inuu yahay duri caadiga inay ahayn wax covid aan muxuu ahaa jaamacadda dhallinyarta iyo cidii u shaqaynaysaba ay saliimka yihiin jaamacadda oo dhan weliba maahine intii hambaadhnay annagu markaa sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan caqabadaha dhallinyaradu ay kala kulmaan dhaqdhaqaaqyada shaqa raadinta kaalmihii heesaha iyo ciyaarihi ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsaned cabdixakiim hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aada uga walwalayso sida deg dega ah ee uu wadamada mexico iyo brazil ugu sii fidaya xanuunka covid -19 madaxa hay-adda w h o tedros adonom gabreyesus ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan jineeba isniintii inay habboon tahay in brazil ay si dhab ah ula dagaalanto xanuunka kusii fidaya sidoo kalena waxa uu walaac kaas lamida ka muujiyay dalka mexico oo uu sheegay in xaalkooda uu aada u liito iskugeynta dadka u dhintay xanuunka covid ee dalka mexico ayaa kor u dhaaftay boqol kun bishii dhaweyd ee nofembar labaatankeedii waxaana tan iyo xilligaasi ku darsamay shan kun iyo lix boqol oo qof brazil ayaa diiwaan gelisay boqol toddobaatan iyo laba kun oo qof inay xanuunka u dhinteen waana dalka labaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago mareykanka saraakiisha gobolka arizona ee dalkan mareykanka ayaa shalay oo isniin ahayd waxa ay saxiixeen in madaxweynaha la doortay joe biden uu si yar uga guuleystay madaxweyne donald trump gobolka waxaana markaasi taas ay sii ballaarineysaa guusha biden iyadoo madaxweyne trumpna uu caddeyn la-aan weli kusii doodayo in doorashada la musuq maasuqay biden ayaa helay kow iyo toban ergo doorasho oo gobolkaasi uu leeyahay isagoo ku horeeyay wax ka badan toban kun oo cod waa markii ugu horeysay ee musharax madaxweyne oo dimuqraadi ah uu gobolkaasi oo ay ku xoogan yihiin jamhuuriyiinta uu ku guuleysto tan iyo sanadkii xogayaha gobolka arizona cati hobs oo ah dimuqraadi ayaa saxiixday natiijada doorashada ee gobolka waxaana markii ay arrintaasi ku dhawaaqaysa dhinac taagnaa laba xubnood oo kamid a xisbiga jamhuuriga kuwaasoo kale ah gobernatooraha gobolkaasi dasi iyo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka mark pronovich
aad iyo aad ayay dhegaystayaal mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunidaynala socodsiinaysa aan ku bilownay xanuunka covid nneteen ayaa laga baadhay ardayda diiwaangelinaysa codbixiyaasha somalilan ee ka qaybgalaysa iyo weliba maamulka jaamacadda camuud waryahayaga haashim sheekh cumar good ayaa arrintaasi ka waraystay maxamuud jaamac diiri oo ka mid ah howladeennada jaamacadda camuud waxa weeyaan arday waxaa jirta ka qaybgelaysa doorashooyinka registrationka ka qaybgelaysa jira oo laba boqol iyo dheeraada oo ka daba yimiday niman research wada oo doonaya inay ogaadaan ardayda cumrikoogu tahay ilaa soddon jir iyo wixii afartan jir ka weyn midkuu ku beedayahay covidku kolkaa ardaydii shaqo tegaysay ayaan ka qaadnay haba yaraatee wax laga helay covidkaasi ma jiro waxayse noo sheegeen ilaa afar qof shan qof iyagoo oon aan dareensanayn inuu soo maray uu hore u soo maray iminkana ay kofariirkaa samaysteen iyagu ay fiican yihiin ayay noo sheegeen kabacdi waxaan gallay intayadii waaweyneyn afartanka ka jiray oo maamulkii jaamacaddu dhiimankii ay ka mid yihiin iyo xafiisyada waaweyn raggii hayay oo dhan ayaa laga qaaday kolkaa iyaguna alxamdulilaah waxuu soo marayna ma jiro waxan hawqaba imkana ma jiro waxaan kaloon ka qaadnay maqaaxida dadka ka shaqeeya maqaaxida dadka ka shaqeeya iyo darawaliinta ayaan ka qaadnay iyagana waxba kama jir muxuu ahaa wax ka jira haba yaraatee ma jirto kolkaa sidaasaa markaa baadhista ay ku qaadayeen gudaha jaamacadda camuud natiijada ma waxay ku sheegayeen jaamacadda gudaheega qalabka ay wateen markaad eegto natiijada way warta qoladii duraad la baadhay shalay bay noo sheegeen kuwii kale ee ay shalay baadheenna way noo soo sheegeen iyagana way noo soo sheegeen natiijada halkan baa lagu sheegayey qalabkiiba wateen qalabkii lagu baadhayeen oo barada weliba aanan wada dhamaystirnayn hase heshee qalab lagu garanaya markaaba ayaa jira oo si sanisba qofka kulkaaba sheegay waxaa jira in cabsi weyn laga qabay inuu xanuunkani soo laba kacliyo covid sagaal iyo toban oo uu dib ugu soo laabto dunida haddana isla waddankeenan inuu ku soo noqonayo ayaa cabsi badan laga qabaa shikiina wuxuu ka jiraa in uu waddanka gudihiisa uu ku jiro si aad tilmaantayna waxa weyaan dad badan baa isku imanaya jaamacaddii oo dhallinyaro leh oo waayee leh arintaasi maxay idinku abuurtay iminka baadhistii markii laydinka waayo horta waxay nagu sii abuuraysaa kulba kalsooni weyn bay nagu abuuraysaa horta qof kuma yimaado oo eyar dhex sosocon kari maayo haddii baalka covidku hayo oo dee xumadii waalida kale ee baalku ridayaaba hawl badan moogtahay kolley waxaa hubaala dadkani meesha jaamacadda dhex socdaa ma ka shaqaynaya intani inay tahay muxuu ahaa inay caafimaad qatar adiguba wadganaysa waad arkaysaa hase yeeshee kolkolba waxa isku mulaaqatoo la kala garan waaya qof muxuuha duriga caadiga iyo bahalka naftiisaba kolkaa annaga waxaana sii dhiirigeliyeen aad imika kalsoonida noogu soo biirtay warkood waxaanaynahay eed aragtisa ay qulqufacaya ma duriba mise waa isagii naftiisii kolka waxaan ogaanay inuu yahay inuu yahay duri caadiga aynan ahayn wax covidan muxuu ahaa jaamacadda dhallinyarta iyo cidii u shaqaynaysaba ay saliim ka yihiin jaamacadda oo dhan weliba maahine intii hambaadhnay annagu markaa markan ma markii u horreysay baaritaan lagu sameeyeyba ardayda wax ka barata jaamacadda camuud iyo maamulkoogaba waa markii ugu horreysay booramaba muxua si gaara loogu yimiday boorama oo dhan oo la baadayo waxaa dhakhtarka taga mooyaane waxa suuqa jooga wax la baadhayaba dadka ugu horreeya la yimiday waa halkana ugu horreysaba oo meel kale oo dad ku hursan yahay oo la baadhay ma jirto halkan waa koowa
dadka aan isbaadhin ee bulshada xanuunkan ka shakisan maxaad ku wacyigelin lahayd maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiinta jaamacadda camuud horta aad baad u mahadsan tahay su-aasha aniga waliba horta kolka kaale aan ku baadhe la yidhaaho oo niga bilaa baalkaasi kaa soo baxa oo yar oo yar meeraystaan moogta annagaa u bilownay annagaa waraantii aniga iyo saleebaan iyo boqore iyo dadka iga waaweyn annagaa u bilowna oo lanaga qaaday dhiigga oo markiiba halkii lanoogu sheegay natiijooyinka kolkaa dadka waxaan leenahay isbaana waxba dhibi kuma jirto wax alla wax dhibi ku jirto warba halkani horta ma kugu dhacay waa waa la soo saari karaa ma kugu dhacay waa maku soo maray maku hayaa ma kasoo yar fiicnaanaysaa mise waad way fiicanta ina lagu sheego ood adigu iska qaato khajilaadii waxaan waxba micna ma samaynay kolley iyo kolley warkaan bukoonna dhakhtar baan tagnaa dhiig baa lagaa qaadaa kaakaa lagaa qaadaa kaadi baa lagaa qaadaa kaa wuu la mid yahay kolkaa kaa ugu lamidiya wax alla wax dhibaato oo kale uu kaga disan yahay ma jiro cofidkuna kuduudiyahaaba ka khatarsan kuduudiyaha ayaaba ka khatarsan oo baytilmihiga tegi karayn kan toddoba cisho iyo toban cisho buu ku haynaya haddii uu kuu dhaco xitaa kolkaa dadka waxaan kula talin lahaa inay isbaaraan
aad buu mahadsan yahay maxamuud deeriye jaamac oo ah mas-uuliyiinta jaamacadda camuud oo aanu ka wareysanaynay baaritaan lagu sameeyey ardayda iyo mas-uuliyiinta jaamacadda camuud oo laga baadhayey xanuunka covid sagaaliyo toban haashim sheekh cumar good v o a boorama haatana dhegaystayaal aan jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta afar baad u dhigantaa iyo weliba codka suldaan siraar
jeceshahay wadanahaygagiis ma dareema urugo awoodaydu waa taam waxaad iga dabibtaa cuduraan digtooraraad qoraxdaada mooye irbadaana lagu dirin waxaad iga dabibtaa cuduraan digtooraraad qoraxdaada mooye irbadaana lagu dirin kaayaha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa yaha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa istarixdaraadii ilintaana celin karin inta aad i leedahay ifka noloshuwaadii istarixdaraadii ilintaana celin karin waxadoon tiraysaa nafta nabiga kuwa nugul waxaad abaabinaysaa jacaylaadu qiimale waxaad oon tiraysaa naftan adiga ku nugul waxaad abaabinaysaa jacaylaadu qiimale yaha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa yaha ku egto iftiinkaaga daawada oo intaa waxaa dheer kartidiyo edabto afar baad u dhigantaaye waan ku aaminsanahe oo ubaaxa caashaqa afar baad u dhigantaa
meelbaad naga dhegaysanaysaan dhaqanka soomaalida ee dhalinyarada ah in ay guryaha ku hayaan ah waxa uu dhibaato ku hayaa dhalinyaro badan oo waxqabsan lahaa ilyaas jaamac waxa uu kamid yahay dhalinyarada aaminsan in lala dagaalamo dhaqankaasi waxauna uga waramo waryaheena sagal siciid faarax xilli uu joogay ugandha dhaqanka uu jeclaan lahaa inay soomaalidu sameeyaan
horta dhaqan bay leeyihiin ugandhisku waxay sameeyaan ardayga markuu sekandari ka baxay xaafad kasta erida waa kuwa ila deganaa saas bay ahaayeen meesha ila deganaa soo secondary markuu ka baxo waa la eri xaafadda waa laga saaraya waxaa loo karinayaa meel hostala hostelkana lacagta yara meesha ku seexanaya laga bixinaya iyo lacag furankoo gaadha soo dee qofkii intaa kuma noolaanaya carur ka qaadaya sida darteed uu shaqo tegaya waxbuu samaysanaya qofkii qofkii dhalinyarta ahaa waxaa dhamaynaya jaamacaddii oo riri meel ku toosay ama shaqo haysta ama ganacsi samaystay soo waa dhaqan fiican runtii guriga
oo inaga soomaalideena waxaa dib u dhigay dad badan runtii qofkii gurigiiba isku joogaaba lama lama saarayo isagoo xataa waxyaa badan isku dayi lahaa buu iska fadhiyaa gurigii marka markaad soo noqotay xaafado badan ku tiri war dadka banaanka u saaro cayriyaha shaqeysta
wallaahi waan ka edhi abeen asxaabteyda ku odhan jiray waryaada war inaga wax kale nama waalaya bariiska bilaashka ayna waalaya waayo ina xaafidageena dee bariis bilaasha maalin kasta qada waa tegaysaa qurac waa tegaysaa waad xiraysaa war hooya cun war xitaa dharka xitaa adoo lagu labisaya adoo sida jira lagu labisaya lacag lagu sinaya waxa waa okay dee arino dhaqankeena iyo diinteena ina faraysaa laakiinse dhinaca kale marka la eego runaanti waa dib u dhaca haddii la idhaho qofka waryaa shan iyo labaatan baa gaadhay labaatan baa gaadhay iyona meel iska soo saar ane dee magaaladana gal dee horta hooyana way ku adag tahay laakiinse haddii dhaqankaa oo kale la hirgelinaa runtii dadku meel bay kasoo bixi lahaayeen ama waxbay qabsan lahaayeen laakiinse dee markaad arkayso inuu dee bariiskii markasta bilaash yahay qof dhaqaaqaya ma noqonaysa dee
dad badan baa fikrada qaba inay tahay dib u dhac in dadka haddii la yidhaahdo orod beriiskaaga soo dhacso andan qofku xun buu isku dayay markuu labaatanka madaxa geliyaba banaanka loo saaraya gabdhahana banaanka ma u saara raggan bay u saaraya wallaahi rag iyo gabdhaba waxaa loo saarayaa banaanka laakiinse dee qofkii lama dayacayo lama tuuraye meel uu seexdo oo hostela lacagtiisa laga bixinayaa iyo iyo dee waxuu furuunka ku cuna dee waxuu furuun ku cunana qofkuma noolaanayo laakiinse qofkii markaa dee jab furuun laga bixiyo qofkii wax kale u baahanayaa dee wuxuu u baahanayaa wax ka wanaagsan intaa dee so maxay noqonaysaa inuu sameeyo si uu wax ka wanaagsan u helo dee inuu shaqaysto
marka xagee bay ka helaan shaqooyinay tagaan marka
de wallaahi wadanka meelo badan oo shaqooyin laga helaa jirta petrol station baa tegi supermarket baa tegi ile qofku ardayo meeshii uu wax kasoo baxaya muu galaya soo supermarket baa ka shaqeynaysaa anoo kale markaan sanadkii labaadee jaamacadda marayo waxaan u shaqa tegay qolo aan soomaaliya supermarket ay lahayd iyo kaalmo isku dhex jiray oo mandela la odhan jiray runtii lacag fiican bay siin jireen waxay siin jireen muddadaas lacag laba boqol iyo toddobaatan doolar ahayd weji ardaynimadeeda aada iyo anfacaysay because lacagta xaafadii soo darisay boqol iyo waxay ahayd konton doolar markii dambe iska joojiyeen aan xaafadda ka idhi aan aan anaa tayda iska bixin jira jaamacaddan ba iga bixin jira laakiin xaafadiin uma sheegaye ayaamihii hore taxaafadan wad qaadanaysay taalika wad qaadanaysay oo maalmihii hore haade maalmihii hore de markii dambe anaa is yidhi dee maxaa xaafadda iska masaxday khalaas so sidii baan kusii watay sidii baanu ku dhamaystay jaamacadda
ugu dambeyntii san haddaba ka hadlaynay dhaqankeenan in dadka ayaga waaweyn wax qabsan kara lagu hayo hooyada ay gudaha ku hayso maye xaafadii adeeru joogo xaafadii abti u joogo tii walaalo haddii walaasho qofku leeyahy kaweyn waxaas ama walaal u joogo dhaqankeenina ay tahay dhalinyarada maxaad oran lahayd waalidkase maxaad oran lahayd dee oranaya war qofku ma shaqeeya xaafadda ha iska jooge waxba ma jiraan la qabto wadankan bay ku oranayaan hooyooyinka marka waxaad maadaamaad soo aragtay aad samaysay aad gaartay heer aad adigu tahda xaafadii iska haysta lacagtiin anu waan ista berayaa marka
wallaahi wallaahi horta dee horta hooyooyinka way iska adkaanaysa inay ilmihiyga baxa ka dhacdo bad waxaan kula talin lahaa maaha xumaanay maaha wax xun ay ku samaynayso bad ilmahay u tababaraysaa in runtii maxaan ku idhahdeen uu wax qabsado oo isku isku isku fillaado isagu sidaa darteed aan xaafadihiina waxaa muhiima inaan dadka bariiska bilaashkaa runtii ka degno qofku hadduu laba habeen gaajoodo ama hal habeen gaajoodo wallaahi casir weyn buu bataa waxaa jirtay aan aan dhowr bilood oo yugaano dhexdeeda bilaabil ku ah aan dhowrkaa bilood dhowrkii bilood ee nolosheeda ugu khatarsanaa caqliga u badan koray bay ahayd sidaa darteed waxaan odhan lahaa yunaa waa dhalinyarta intayna dee inta wada caqliyaysata inta qofku hadduu labaatan jir ama ama dhowr iyo labaatan gaadho khalaas caqli uu leeyahay so please xaafadaha iska ilaaliya wax idin fiican mustaqbalkiina maaha waayo bariiska bilaashka maad marwalba ku carari doontaan aan wax idin anfacaya maaha aan waalidiintuna ha ha isku dayaan hana buushgareeyaan ha kuna cadaadiyaan ciyaalku markay yunos labayo labaatan iyo ka badan gaadhaan inay guriga ka tegaan shaqooyin isku filaan karaan shaqooyin raadsan karaan waktiga wax baranayaan maahae waktiga kale ay shaqaysan karaan waayo haddii la dhaho shaqa ma jirto waa been shaqa way jirtaa meel walba aan aan qofkuunbay ku xidhan tahay kartidiisa iyo iyo adkeysigiisa iyo hamigiisa inuu soo helo inkastoo marmar nasiibku jiro dee nasiibku yinaa marbas marba halkaada cararto ilaahay kuma qadinayo haddaad maanta baxda u tidhaahdo how shaqo soo hel waad helaysa kaasi waxau ahaa eliyaas jaamaca uu waramayay wariyaheena sagal siciid faarax markana dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta arsenaal michael arteta ayaa sheegay inaanu ka walaacsanayn mustaqbalkiisa kooxdaas iyo in xilka laga ceeliyo kadib markii kooxda arsenaal ay xilli ciyaareedkan ku bilaabatay heerkii ugu xumaa muddo ka badan afartan sano naadiga arsenal ayaa ciyaartii ugu dambeysay horyaalka premier league oo ay la ciyaartay kooxda wolves waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool ciyaartaasi oo ka dhacday garoonkeeda emirates kooxda arsenal ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta afariyo tobanaad ee horyaalka premier leaga waxaana laga adkaaday shan ka mid ah tobankii kulan oo ilaa hadda ay ciyaartay kooxda arsenal sidoo kale waxay horyaalka oo idilka dhalisay toban gool taasi oo ah kooxda shanaad ee ugu gooldhaliska yar dhammaan kooxaha horyaalka brimier leaga ee dalka ingiriiska naadiga arsenal ayaa waxa ay wajahaysaa xasarado xoogan hase yeeshee tababaraheeda michael arteta waxa uu sheegay inaanu marnaba ka walaacsanin in xilka laga ceeliyo waa wax aan ku fikiraya maalinkii aan go-aansaday inaan noqdo tababaraha arsenaal waan ogahay in maalin ay ahaataba xilka aan ka tegi doono ama laiga ceelin doono marka taasi wax murug ah iguma hayso xirfadda ciyaareed ayaa sidaasi ah ayuu yidhi tababare michael arteta tababare michael arteta ayaa waxa uu intaasi ku daray walaaciyga waxa uu yahay oo keliya in ciyaaryahanadani aan ka dhigo kuwa ugu wanaagsan islamarkaana aynu helno natiijooyinka ugu wanaagsan ee ugu macquulsan guuldaradii kooxda arsenaal ku dhacday maalintii axadda ahayd ayaa imaanaysa iyadoo ay muddo hal sanaha u buuxsantay tan iyo markii tababara michael arteta uu bedelay macalin onai emry oo sidoo kale xilka looga celiyay kadib markii natiijooyin aan wanaagsaneen kooxda arsenaal ay soo saartay dhinaca kale xiriirka kubadda cagta dalka ingiriiska ee f e da ayaa la sheegay inay baaritaan ku hayaan sawir uu bogga instagram soo dhigay ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda manchester united edison cavani sawirkaasi ayaa loo arkay in uu ahaa mid muujinaya cunsurinimo isagoo ciyaaryahankani qof ay saaxiib yihiin ku yidhi eena la sheegay inaan wanaagsanin oo ahaa in uu yidhi saaxiibkaygii madoobay ciyaaryahan kabania ayaa saacado kadib tira sawirkaasi hase yeeshee dad ku dhow ayaa laga soo xigtay in ciyaaryahanka uu sidaasi ku yidhi qof ay saaxiib yihiin islamarkaana ay mar walba kaftamaan taasina aanay wax dhibaato ah ku sugnayn sawirka ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahan kabania u dabaaldegayay guushii kooxda kubadda cagta manchester united ay ka gaartay southampton ciyaaryahankan ayaa ciyaartaasi oo dhacday maalintii axadda ahayd waxaa lasoo geliyay qaybta labaad ayadoo kooxda united lagu leeyahay laba gool hase yeeshee waxa uu dhaliyey laba gool isagoo gool kalena baasay taasi oo kooxda united u suurtagelisay inay hesho saddex gool oo ciyaartaasi ay kaga adkaatay kooxda southampton haddii ciyaaryahan kabani lagu helo in uu sameeyo cunsurinimo waxa ay keeni kartaa in dhowr kulan laga ganaaxo horyaalka brimier leaga hase yeeshee dad ku dhow ayaa waxa ay sheegay in isagay saaxiibkiisu aanay wax dhibaataha dhex oolin islamarkaana arrintan ay ahayd kaftan oo keliya dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka yarada qaranada yurub ayaa dhici doona caawa kooxda bayan munshin ayaa u safri doontaa kooxda atletico madrid oo ay isku arki doonaan ciyaar ka tirsan gruubka e gruubkan ayaa sidoo kale waxaa ku kulmi doona kooxda locomotive iyo kooxda salisburg waxaa gruubkan laba iyo toban dhibcood ku hogaaminaya kooxda bayan atletico madrid waxay leedahay shan dhibcood halka kooxda locomotive ay leedahay saddex dhibcood kooxda salisburgna waxay leedahay hal dhibic gruubka b kooxda shakhtar ayaa martigelin doonta naadiga real madrid halka kooxda bulishi moshladbak ay la kulmi doonto kooxda intermilan gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda moshladbak oo leh sideed dhibcood real madrid toddoba dhibcood shakhtar waxay leedahay afar dhibcood interna waxay leedahay laba dhibic inter waxaa ku qasbanaan doonta in gruubkani ay kulanka caawa ku adkaato si ay u nooleyso rajadeeda in ay kasoo gudubto kooxda mansitina ciyaar ka tirsan gruubka c waxay ugu safri doontaa naadiga f c borto maqse iyo olombiakos aysan gruubkan ayay isku arki doonaan gruubkan kooxda mancity ayaa gool horeba u gudubtay wareega xiga f c bortona waxa ay leedahay sagaal dhibcood oo kaalintaood ayay ku jirtaa olombiakos waxay leedahay saddex dhibcood maqsena waxay leedahay waxba gruubka d atlanta iyo kooxda maisland ayaa kulmi doona kooxda liverpoolna waxay la kulmi doontaa naadiga ix ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda liverpool waa laga adkaaday inkastoo weli gruubkan ay ku hogaaminayso sagaal dhibcood ix iyo atlantana waxay leeyihiin in toddoba dhibcood kooxda maitlandna ma lahan wax dhibca ah xubintii cayaarahana waa naga intaas
mar kale aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka dalmaryara iyo weliba kiinjana
aniguba xiskaan ka ilmaynaye amniga oon baan ka yaraanmusnaa aniguba xiskaan ka ilmaynaye amniga oon baan ka yaraanmusnaa
ima tihid nuurkii hindhaha soo ima tihid ayaankii rajada alla soo ima tihid jannadii ifkiyo awoodii qalbiga soo ima tihid nuurkii hindhaha soo ima tihid ayaankii rajada alla soo ima tihid jannadii ifkiyo awoodii qalbiga
sow iima tihid oon tira jacayl sow iima tihid ima dhiba idhaya sow iima tihid oridaydi iyo itaalkii wadnaa sow iima tihid oon tira jacayl sow iima tihid ima dhiba idhaya sow iima tihid oridaydi iyo itaalkii wadnaa
axdigeeniban siyadkaynayo amarkaagiba siyaddeecaya
aniguba allada ummaddaa ku nool ma arkayn cid kale oon adigahayn
axdigeeniban siyadkaynayo amarkaagiba siyaddeecaya
aniguba allada ummaddaa ku nool ma arkayn cid kale oon adigahayn
soo iima tihid nuurkii hindhaha soo iima tihid ayaankii rajada alla soo iima tihid jannadii ifkiyo awoodii qalbiga soo iima tihid nuurkii hindhaha soo iima tihid ayaankii rajada alla soo iima tihid jannadii ifkiyo awoodii qalbiga
sow iima tihid oon tira jacayl sow iima tihid ima dhiba idhaya sow iima tihid oridaydi iyo itaalkii wadnaa sow iima tihid oon tira jacayl sow iima tihid ima dhiba idhaya sow iima tihid oridaydi iyo itaalkii wadnaa
soo iima tihid nuurkii hindhaha sow iima tihid ima dhiba idhaya alla soo iima tihid jannadii ifkiyo awoodii qalbiga
sow iima tihid oon tira jacayl soo iima tihid ayaankii rajada sow iima tihid oridaydi iyo awoodii qalbiga
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu idaacaddan idaacad lamida isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo intii aan maqnaa ulashada daran bal la ooyayo waanu oomanaa
aniguba xiskaan ka ilmaynaya aniga oon baan ka yara musnaa
intii aan maqnaa ulashada daran bal la ooyayo waanu oomanaa
aniguba xiskaan ka ilmaynaya aniga oon baan ka yara musnaa
soo iima tihid nuurkii hindhaha soo iima tihid ayaankii rajada alla soo iima tihid jannadii ifkiyo awoodii qalbiga soo iima tihid nuurkii hindhaha soo iima tihid ayaankii rajada alla soo iima tihid jannadii ifkiyo awoodii qalbiga
sow iima tihid oon tira jacayl sow iima tihid ima dhiba idhaya sow iima tihid oridaydi iyo itaalkii wadnaa sow iima tihid oon tira jacayl sow iima tihid ima dhiba idhaya sow iima tihid oridaydi iyo itaalkii wadnaa
axdigeeniban siyadkaynayo amarkaagiba siyaddeecaya
arlada ummada ku nool ma arkayn cidkale